waxaa magaalada Mandheera ka qabsoomay kulan aqoon isweydaarsi ah oo ay hogaaminayso waaxda kheyraadka biyaha ee wasaaradda biyaha fayadhowrka iyo waraabka kulankan oo ahaa mid looga hadlayay mashruuca biyaha laga soo saaro dhulka hoostiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda biyaha dalka iyo tan ismaamulka Mandheera mashruucan oo uu maalgeliyey Bangiga Adduunka ayaa ujeedadu tahay in la wanaajiyo helitaanka iyo maaraynta biyaha laga soo saaro dhulka hoostiisa ee gobollada kuleelaha ah ee ASALs oo ay ka faa'iideysanayaan ku dhowaad hal dhibic shan milyan oo qof. Qaar ka mid ah shacabka Mandheera ee ka soo qayb galay kulankan aqoon isweydaarsiga ah ayaa ka hadlay muhiimadda mashruucan uu u leeyahay bulshada Mandheera.
Magacayga Cabdullaahi Cabdi ayaa la yidhaah odayaasha reer mandheera ka mid a odayaasha xildhaas marka mascuucan oo hadda oo lawadaay oo seminaarkan ka socdo waa mashruuc fiican oo reer mandheera cafaa suweji biyaha webigi iyo lagta biyaha usii u dhaafinayso caadi aadanu canfacaysa haddii ilaahay yar haddii si fiican loo habeeyo oo loo qabto waa waxnu canfaca waay caadi aadaynu canfacaysa maxaa yeele biyahaas ka qulqulaay haddii lidkeeyo oo keedka laga dhigo iyo biyahan oo suwejigan laga cagaajiyo oo wasakdi magaalada ka baxdo aadana canfacaysa haddii shaqo laga qabto inta shaqaalaha ilmihii inta shaqaa helayn wax badanaa meesha kusoo kordhame marka alxamdulilah waana canfacaysa caadi aadi biila'aantan iyo biyahan la qulqulayo haddii la keediyo warta la agaajiyo meel kasta lagu celiyo iyo biila'aanta madheera iyo baybigan oo iska socdo meel kas la dhigaayo hadda meel kas jidkaas baybaa ku jira biila'aan waay haddii la furo oo biyo laga dhigo oka waana canfacaysaa ha ibraahim axmed maxamed oo magaxa lii garanay jemangure bonja oo dhalinyarada ka socda marka laba maalina program meeshan oo amara nagu socoto program mashruucda oo biyi programkan wasrab oo program oo noola sheegay dad oo marti magaalada maanta nagu yimaadeen lix bilo lix sano ay program meeshaan ka bilaabanay rabaan programkii waa biyi wa ininka reer mandheera dhammaantaan waa garanaynaa biyi inaan dhib u qabn biyi la-aantan iska jirta mar programka niminkaan tala fiican ay noo keeneen ceel ay qodi rabaan daams ay qodi rabaan xar iyo waxaalan dhan ay qodi rabaan marka programkan waxaa waye labada xuduud inay saxadiyenays baka xuduuda ay gaarayn meelo walba ay gaarayn ininka reer mandheera waa ogtihiin intaasoo sano dhib biya inaan qabin marka waxaa u malaynayna programka nimankan dowladda national government inta nagu yimaadeen programka noo wadaan meel dheer inaan la gaari doono arrintan oo biyaha dhibka ka qabna reer mandheer ahaan inaan naga dhammaan doono oo mandheera county maanta oo ku farxi doonaan biyahan meel fiican inaan noo gaari doono si kastaba ha ahaatee mashruucan oo soconayo lix sano ayaa waxaa ka faa'iideysanayo ismaamullada mandheera wajeer gaarisa marsabit iyo turkana cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera